الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد ثم المناسبات والإخالة من المسالك بلا استحالة ثم بتقريج المنادي يشتهر تقريجها وبعضهم لا يعتبر وهو أن يعاين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح ووجب تحقيق الاستغلال من نفي غيره من الأحوال ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه مع التنا به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجازم وقد يكون النافي فيه أرجحا كآيس لقاس النصل النكاحا بالطرفين في الأصح علل فقصر مترفين عليه ينقل ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجاء تتم بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوي في الرواج دين ونفس ثم عقل نصب مال إلى ضرورة تنتصب ورتبا والتعضفا مسويا عرضا على المال تكن موافيا فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل وهو حلال في شرائع الرسل غير الذين ساق شرحه السبل ثم المناسبة مناسبة إيا والإخالة إخالة من المسالك مسالكتي أيي كمد هذين بلا استحالة مستحيل الآن uma yashtahiru waa caanbaxaa takhriijuha la soo saarideedu bitakriiji ilmanaad cillada la soo saarideedu ku caanbaxay wa bacdum gebolkoodna laa yactabiru ma tixgeliyo takhriijulmanaadka uma almunaasabatu munaasabada iyo walikhaalatu ikhaalada min almasaaliki waddooyinka cillada lagu gartay ka mid ahaadeen bilastixaalatin mustaxiil la'aan uma yashtahiru waxaa caanbaxaa takhriijuha cillada la soo saarideeda bitakriiji ilmanaad magaca laydhaha takhriijulmanaaduu ku caanbaxaa wa bacdun gebolkoodna laa yactabiru ma tixgeliyo takhriijulmanaadka halkan waxaan ka galnay maslagii shanaad oo masaaligta cillada loo maro ka mid ah waxaa la yidhahdaa almunaasabatu walikhaala almunaasabatu waal-ikhaala ayaa la yidhaahdaa takhriijulmanaadna waa la yidhaahdaa subkii ayaa jamculjawaamica ku magacaabaa almunaasaba waal-ikhaala ibnu xaajin wuxuu yidhaha takhriijulmanaad munaasaba macnaheeduna wuxuu yahay wasfigan cillada laga dhigayo a waxaa ka daahir oo ka muuqata xikmaddii wasfigaanu cillo u noqday xikmaddii shaaricu u qastayey markuu xukunka jidaynayey oo ah min jalbi maslaxatin ow dar-i mafsadatin xikmadiiyaa ka daahira munaasaba waa sidaas ikhaalana waxay tahay shaaricu ma nasgarayn cilladan oo kuma dhawaaqin laakiin mujtahidka ayaa markuu xukunkii shaarica fiiriyey wasfigan u maleeyey inuu yahay cilladii khaala waa maleeyey woy marka ikhaaladan halkaas laga keenay takhriijulmanaadna macnaheedu waxay tahay wasfigaanu inuu yahay cilatulxukmi soo saaridda mujtahidku soo saaray waa iqaamat daliil cilladan isagay soo taagay nas kuma dhawaaqin xukunkiiuu ku dhawaaqay sharcigii xukunkii markuu ku dhawaaqay uu mujtahidkii fiiriyu yidhi xukunkan cilladiisu maxay tahay waa uu soo saaray wuxuu yidhi cilladiisu waa hebla soo saaridaasa magaceeda waxa la yidhahda takhriijulmanaat munaasabana waa la yidhaha ikhaalana waa la yidhahda macaanidaasayna ku kala tiirsan yihiin uma almunaasabatu munaasabada iyo walikhaalatu ikhaalada min almasaaliki waddooyinka cillada loo maray ka mid yihiin bilastixaalatin mustaxiil la-aan oo haddii la yidhaahdo munaasabana wasfigaan xikmaddii uu cillada u noqday aa la fiiriyey wasfigaanu xikmadda ku jirta oo cillaba uu u noqday darteed taasaa la fiiriyey munaasaba marka magacaas la leeyahy marka la yidhaha ikhaalana waa mujtahidka malaynta uu maleeyey oo uu u maleeyey inuu wasfigaanu cillo yahay takhriijulmanaadka waa lamid waa iqaamatu daliil soo saaridda mujtahidkuu soo saaray oo xukunkan cilladiisii uu soo saaray kaas weeye takhriijulmanaad uma yashtahiru waxaa caanbaxaa takhriijuha cillada la soo saariddeeda mujtahidku soo saaro bitakhriijilmanaaduu ku caanbaxaa wa bacdun gebolkoodna laa yactabiru ma tixgeliyo takhriijulmanaad waa gobolka aan ogolaynba qiyaas oo dhanba oo daahiriyadii oo kalea xabaqimaamal waba iska da macnaha qowlkoodaan oo qiyaaska tirsi ma galo aan ula jeeda qowlkaan qiyaaska sidoo kaleeto waxa weeyaan qiimo waa uleeyihiin maxaa yaele qiyaaskaas ayagoo ula ma ogolayn ma ogolayn wa huwa maslagaan dheh maslagaan oo aan ku soo magacownay almunaasabatu waalikhaala wa huwa maslagaan an yucayina almujtahidu mujtahidku waa inuu cayino licilatin cilatan laamta zaa'idaa cilatan waa mafcuulu bihigii wa huwa maslagan an yucayina almujtahidu mujtahidku waa inuu cayino licilatin cilo bidikri maa shay sheegiddiisna uu ku cayino sayaridu soo arooraa oo min atanaasubi isku manaasiboobid ah alladii tanaasubka itadaxa uu caddaaday macu tanaasubka la jirkiisa taqaarunun isla xidhiirsashu oo wasfiga iyo xukunka isla xidhiirsadeen iyo walamnu nabadgelid mimaa kii laga nabadgalo qad qadaxa dhaawaca maslaga ama cillada wa huwa munaasabadii ama wa huwa maslagan ama munaasabadhe ama ikhaaladheh ama takhriijulmanaad dhehe wa huwa maslagan shanaad an yucayina almujtahidu mujtahidku waa inuu cayino licilatin cilatan cilo waa inuu cayino bidikri maa shay sheegiddiisna uu ku cayino sayariddu soo arooraa min atanaasubi xaaluu yahay shayga soo arooraa alladii tanaasubkii itadaxa uu caddaaday machu tanaasubka la jirkiisa taqaarunun isku lamaanaan ama isla xidhiirsasho oo xukunka iyo cilladu isla xidhiirsadeen iyo walamnu nabadgeliyo mimaa kii uu ka nabadgalay maslagaanu qad qadaxa dhaawacay cillada wuxuu ku leeyahay munaasabada waxaa la yidhaahdaa mujtahidku inuu cayinoo sheego cillada saddex shayna uu ku sheego markuu saddex shay ku sheego waxaa la idhaha waa munaasaba cillada waa heblo uu leeyahay saddex shayuuna ku sheegay kow wuxuu leeyahay wasfigan inuu cillo yahay xikmad heblaa ku jirta xikmaddaasoo ah midda shaaricu xukunkan u jideeyey darteed oo min jalbi maslaxatin ow dafi dar-i mafsada kow labo wuxuu leeyahay wasfigaanu inuu yahay cilatulxukmi waxaa u daliil ah wasfigan iyo xukunko isla socdaa shaaricu ku dhawaaq oo nas ayagoo isla xidhiiraa laha ayagoon wasfigan yaan shaaricu dhihin xukmu haadaa licilati kada sama dhihin laakiin waxaa la arkay iyagoo isku lamaan oo hal nas iskula jira wasfiga iyo xukunka kullu muskirin xaraamun fiiri iskaarkana mujtahidiintaa la soo baxeen inuu cilatulxukmi waxay leeyahay mujtahidku xukunkii iyo waxaa isla xidhiidha wasfigii kullu muskirin xaraamun xukunkii waa xaaraamnimada wasfigiina waa iskaarka nasay iskula xidhiiraan saddex wuxuu ka nabadgalay maslagaanu wax alla wixii dhaawici jiray cilooyin saddexdaas markuu ku sheegaa waxaa la dhihi karaa almunaasabatu waاlkhaala markaasaa la dhihi karaa saddexdaas waa inu isdaba dhiga waa inu ay wasfigaan xikma heblaa ku jirta oo min jalbi maslaxatin ow dari mafsadatin labo wasfigan iyo xukunka nas iyagoo isla xidhiiraa lagu arka saddex qawaadixdiina waa ka nabad galay wasfigan waxaa la yidhi qawaadixda masla kasta loo shardiya inuu ka nabad galo maxaa kan loogu daraa gaar maslagan ka nabadgelin qawaadix maba noqonayo cilo sax maxaa kan loogu daraa waxaa la yidhi waxaa loogu daraa waa kala duwayn kuwa kale maslagan isagoo magiciisii leh marka uu ka nabadgeli waayo qaadixa markaas ha la buriyo laakiin magaciisa ka hor waa qaadaan laakiin waxaa la yidhi wasfigan ama maslagan munaasaba maba qaadanayo hadduusan nabadgelin magacaaba shardi ay u yahay marka inuu ka nabadgalo qawaadixda waa jus-un waa jus-un min atacriif tacriifka jus ka midaba weeye magacaba yeelama hadduusan ka nabadgelin waa jus-un min atacriif inuu ka nabadgalo qawaadixda marka laakiin kuwa kale shardigu u yahay arkaanta ka mid maaha inuu qawaadixda ka nabadgalaa arkaanta ka mid maaha oo shayga xaqiiqadiisa ka mid maaha ee shardigu u yahay inuu wasfigaanu amase maslagaanu saxiix noqdo laakiin kan arkaantuba ka midi in munaasabo la yidhaahdo aa jus waxaa ka ah salaamatu min alqawaadix wa huwa maslagan an yucayina almujtahidu waa inuu cayino licilatin cilatan cilo waa inuu cayino bidikri maa shay sheegidiisu ku cayinaa sayiridu soo aroora min atanaasubi xaalu yahay shayga soo aroora horta tanaasubka ka dhaxeeya xugunka iyo wasfigan taqaarunka waxaan rabaa tanaasubka ka dhaxeeya xikmadda wey uu sheegay alladii tanaasubkaasoo maxow tanaasubka la jirkiisa itadaxa uu caddaaday taqaarunun haddana isla xariibsasho ama isku lamaanaan wasfigii xukunkoo nas iskula lamaan la arkay iyo walmnu walmni haddaad aragta qalinaa lahaysta la qaataa walmnu iyo nabadgelid oo uu ka nabad galay maslagan mimaa kii qad qadaxa dhaawacay wa taxqiiqu listiqlaali maslagan la kali noqoshadiisa la xaqiijintiisa waajibun waa waajib binafyi kayrihi qayrkiis in la anfiyo aa lagu xaqiijina min alaxwaali sifooyin xaal uu yahay qayrku wa taxqiiqu listiqlaali la kali noqosho oo wasfigaanu xukunka keenidiisa la kali noqday in la xaqiijiyo binafyi kayrihi wasfigan waxaan ahayn laanfintiisana lagu xaqiijiyo min alaxwaali ay min alawsaafi xaal uu qayrku yahay waajibun taxqiiqaas waa waajib wuxuu ku leeyahay was maslagan oo munaasabada waajib waxaa ah in la xaqiijiyo wasfigaanu keligiis inuu xukunka keenay oo wasfi kale uusan jirin oo xukunka la keenay oo jus-un cillo ah ama wasfi si mustaqila xukunka u keeni kara midna inuusan jirin waa in la xaqiijiyo waa in la xaqiijiyo taasna waxaa lagu xaqiijin karaa asabr sabrigii aan soo marray oo la yidhaha wasfi hebel oo maxalu asal maxalu naska ku jira maxalka oo maqiisu calayhigaa cilanimo uma suubado saas ugu suuba waayo kanuna uma suubado afartii shay wax lagu guri jirin waa soo qaada marka waxaa la rabaa keligiis in lasoo reebo inta sabri lagu sameeyo weliba waxaa la yidhi marka munaasabka la joogo ma la aqbalayo tii lagu aqbilayay asabr wataqsiim oo ahayd baxaftu uma lam ajid hayraha waa baaroo wax kaloo wasfiya ma helin ma lagaa yeelay ma lagaa yeelayo asalku waa inuusan jirin lagaa yeeli ma ee waa inaad tiraa waa xaqiiji marka munaasabo la joogo waa inaad xaqiijido oo tiraa maba jiraba wax kale halkaas wasfiyaa jira halkaas wasfiyaa jira laakiin shaarix maxamed maxamed ulamin shinkiidi wuxuu leeyahay yacsuru jiddan xaqiiqatan alfarqu bayna alwasfi aladii tacayana lilciliyati bimaslaki lmunaasaba wa bayna alwasfi almustabqaa bisabri wuxuu leeyahy labadaas wasfiga lagu soo saaray asabr wataqsiim oo la yidhi cillo wey dariiqa lagu gaarana waa asabr wataqsiim iyo wasfiga lagu soo saaray munaasaba in la kala saaro waa culstuu leey aad ay culsta xaqiiq ahaan marka la rabo oo la iska fududaynay warka labadaas la kala saaro oo dariiq cad lagu kala saaro la yidhahdaa wasfigaasna waa midka lagu soo saaray asafru wataqsiim kanna waa mid munaasabo lagu soo saaray aada u adagta qaara waxay yidhahdeen maya waa la hayaa wax lagu kala saaro waxaa lagu kala saarayaa waxaa lagu kala saarayaa munaasabo loo shardi maa wasfiga oo mustabqaa bisabr ma loo shardina qaara yidhaahdeen laakiin warkaas waxba qiima male sababtoo ah munaasabo in loo shardinaa waxaaba ku tusaya waa tii lagu ibdaalinayay cadamulmunaasabada haddii munaasabo laga waayo waxyaala lagu ibdaalayay ka mida marka kana isku soo dhacayo wuxuu leeyahay shaarixa waxaa kala saaray alasfahaani sheika la yidhahdo sharxay mukhtasarka ibnu xaajib iyo zarkesh iyo zakariyulansaari waxayna yidhaahdeen wasfiga oo mustabqaa fi sabri wasfiga la soo reebo ee sabriga lagu soo reebo caqligu ma gaari karo xukunka laga tartiibiyo maslaxadda ku jirta maslaxadda baacifada ku jirta ma gaari karo caqligu bikhilaafi lmunaasib laakiin munaasabka wasfiga ah caqligu waa gaari karaa waxba waxa weeyaan jawaabtaasu jawaab oo aad u muuqata ma ahan u leey jawaab aad u muuqata ma aha jawaab aada u muuqata ma ahan saasuu leeyahy marka waxaa waajiba marka lagu magacaabaa maslagan ama wasfigan oo ikhaalada ah munaasaba marka magacaas la siinaa waa waajib in keligiis uu xukunka keeno in la isbaatiyo dariiqa lagu isbaatinaana waa asabr wa taxqiiqu listiqlaali wasfigan la kali noqoshadiisa la xaqiijintiisa binafyi kayrihi wasfiga kayrkiisa la anfintiisa lagu xaqiijiyo min alaxwaali ay min alawsaafi xaal uu yahay kayrku waajibun taxqiiqaas waa waajib uma almunaasibu munaasib alladii waa midkii tadamanaka uu koobsado taratubulxukmi xukunka ka ratibmidiisa calayhi wasfigaas uu ka ratibmo maa maqsuudkii ictanaa uu ilaaliyey bihi maqsuudka alladii allihii sharaca jideeyey xukunka oo min ibcaadi mafsadatin mafsado in la fogeeyo ahaaday ow jalbidii sadaadin toosnaan mid u saaxiiba ama sawaab mid u saaxiib ah la soo jiididiis ahaaday uma almunaasib munaasib maxaa la ydhaha munaasib wasfi munaasiba algu leeyay iyo wasfi aan munaasib ahayn munaasib muxuu yahay wuxuu rabaa markaan inuu aadka ugu qeexo munaasibka oo aad ugu soo laalaabto kitaabuulqiyaas munaasib xaal la yidhaahda munaasib waxaa la yidhaahdaa waa wasfiga marka xukunka lagu xidho xukunka laga tartiibiyo ay ka dhalanaydo maqsuudkii shaaric xukunkan jidayntiisa uga qastay wasfigaasaa la yidhaha waa wasfi xambaarsan xikmaddii shaaricu xukunkan markuu jidaynayay uu uga qasdaayey oo xukunka haddii lagu xidho xikmaddii shaaricu u qasdaayaa ka dhalane oo aheed in la fogeeyo mafsado iyo in maslaxo la soo jiido wasfiga xikmaddaas xambaarsanaa la yidhaha wasfi munaasib kaasaa la yidhahdaa uma almunaasibu munaasib alladii waa wasfiga tadamana koobsaday tadamana aliftu waa iska idlaaq koobsad uu koobsaday faacilkiina waa taratubu alladii waa wasfiga tadamana uu koobsado taratubulxukmi xukunka ka ratibmidiisa calayhi wasfigaas uu ka ratibmo maa maqsuudkii uu koobsado ictanaa uu ilaaliyey bihi maqsuudka alladii allihii sharaca axkaamta jideeyey taasuu wataa xukunka haddii laga tartiibiyo oo muxuu ahaa maqsuudkaasu min ibcaadi mafsada mafsado in la fogeeyo oo jalbidii sadaadin sawaab mid u saaxiiba in la soo jiido oo maslaxaddii maalan waxaa la leeyahay sakada waajibinta shaaricu waajibiyey xikmadda xikmadda looga qasdaa waxay tahay sadu khallati alfaqiir baahida faqiirka ama xaajada faqiirka in la daboolo waa maslaxo la soo jiidayo haddii marka sekadii la bixiyo maslaxadii waa imaanay banaanka imaanay faqiirka baahidiisi waa daboolmi soo ma jeedin mafsadada la difaacayana waxaa ka mid ah qamrada xaaraamaynteeda waxaa loo xaaraamtimeeyey oo cilladu ay tahay waxaan rabaa xikmadtu ay tahay xikmadda cillada wax badanaa lasoo sheegay cilladu waa iskaarkeeda xikmaddu waxay tahay siyaanatulcaqli wa xifdu in caqliga la ilaaliyo haddii marka la xarimo maandoorioo dhan caqliga waa ilaashama caqliga waa ilaashama mas mafsadadaasaad difaacmi mafsadada oo caqligu inuu baaba-o ah aad difaacmi aada difaacmi waxayna yidhaahdeen culammada muslimiinta qaar ka mido axkaamu shariica dhammaanteed labadaas qaaciday u laabata jalbu maslaxa wa dar-u lmafsada dhammaan mafsadana maxaa ugu weyn shirki maslaxana maxaa ugu weyn tawxiid cizi ibn cabdisalaam wuxuu waaba ka daba tegay hadalkaas asagu wuxuu yidhi shareecadoo dhan labadan qaacido mid ka miday u laabata uma wada laabata labadooda jalbulmaslaxay u wada laabata maxaa yeelay inaad dhib ka badbaaddaa laftigeed waa maslaxo maslaxaduu soo gelay marka jalbulmaslaxa diintoo dhan u laabata wy axkaamu diin oo dhan jalbulmaslaxay u laabana laakiin sidaa loogu celinaya si fudud maaha qof aad aqoon badan u leh aa u wada celi kara axkaamtay o dhan halkaas qaacido maxaa marka gabal axkaamta gabalaa tacabudiyooda xikmadda adugu aadan gara karin markaasoo kaleeto istislaama un lagaa raba uma almunaasibu munaasib alladii waa wasfiga tadamana uu koobsaday taratubulxukmi xukunka ka ratibmidiisa calayhi wasfigaas uu ka ratibmo maa maqsuudkii ictanaa uu ilaaliyey bihi maqsuudka alladii allihii sharaca jideeyey axkaamta oo min ibcaadi mafsadatin mafsado in la fogeeyo ahaaday ow jalbi dii sadaadin sawaab mid u saaxiiba la soo jeedidiis ahaaday marka maslaxo waa dhammaan manaaficda iyo ladaadka waxyaalaha lagu macaansado iyo wasaa'isha gaarsiida mafsadana waa dhibaatooyinka iyo wasaaisha gaarsiida wasaaisha gaarsiida wa yaxsulu waa soo xasila alqasdu ayilmaqsuudu ujeeddadii bisharci اlxukmi bitashriici اlxukmi xukunka jidayntiisa looga qasday shakan bishakiyuu ku soo xasilaa wa danan bidanniyuu ku soo xasilaa wa biljasmi goynuu ku soo xasilaa kadaa kelmadkuuri xaaluu la mid yahay waqad yakuunu inuu ahaadaa laarkaa annafyu ayilintifaa'u anfoomid iyo maqnaasho arjaxa mid ku miisaan badan fiihi fii taxsiililmaqsuudi maqsuudka la soo xasilintiisa wadaalika mihaalkiina ka aayisi waa qof qubuustay oo kale aayiskoodna kaxa guursaday liqasti naslin ubad qasadkiis u guursaday wayaxsulu waa soo xasila alqasdu ayilmaqsuudu maqsuudkii shaarica shaarica maqsuudkii uu xukunka uga qastay waa soo xasilaa bisharci اlxukmi bitashriici اlxukmi xukunkan la jidayntiisana uu uga qasday shakan bishakiyuu ku soo xasilaa wa dannan bidanniyuu ku soo xasilaa wa biljasmiyuu ku soo xasila kadaa kelmadkuuri xaaluu la mid yahay waqad yakuunu inuu ahaadaa laarkaa annafyu ayilintifaa'u maqnaasho oo maqsuudkii u maqnaado arjaxa mid miisaan badan fiihi fii taxsiili lmaqsuud maqsuudka la soo xasilintiisa ku miisaan badan wadaalika mihaalkii ka aayisin mid quustay ka shaqsin oo kale weeye shaqsigoo aayisin ka quustay inuu ilmo dhalo shaqsigaasoo nakaxa u guursanaa liqasdi naslin ubad inuu helo qasadkiisa halkaan wuxuu noogu sheegaa axkaamta waxaan soo ogaanay xukun kasta xikmad in ilaahay u jideeyey ama xukunkaas marka ha la garto xikmaddiis ama yaan la garan xikmaddaas uu shaaricu u jideeyey xukunka mar xukunka inay ka soo xasisho iyo inaysan ka soo xasilin aragtida shaksiga oo dadka marka la fiiriyo waa isla simanta shaki meeshuu ku yidhi wa shaki waa mustawi darafayn shayga isla simanaa la yidhaha shaki inay ka soo xasisho xikmaddii iyo inaysan ka soo xasilin waa isla simanta taas waxaa la yidhi miisaan waxa way miaal xaqiiqo ah looma hayo shareecada xukun sharcigu jideeyey oo maslaxaddii inay ka soo xasisho iyo inaysan ka soo xasilin labadaas ku sinsiman xagga aragtida mujtahidka looma hayaa la miaal xaqiiqa laakiin ibnulxaaji baa wuxuu yidhi miaal taqriibiya ha la haya waana midka shaaricaynu kugu miaalinayo taqriibi ah waa maxay taxriimu اlkamr taxriimu اlkhamra kamrada la xaaraamaynteeda maqsuudku wuxuu aha dadku inay ka joogaan maandooriye oo caqligu ilaashamo wuxuu leeyahay xadkii oo la jideeyey dad badana weli cab dad badana caba xataa nabigoo jooga ninaa inta cabay oo la xaday oo la sii daayey oo haddana isagoo dhacdhacayo cabaa la keenay oo la xaday oo la sii daayay haddana isagoo dhacdhacaa la keenay nin waliba muuminuhu ayo ilahiy rasuulkiisa jecel uu ahaa ninkaas marka waxay leeyihiin cadad aad u badan aa cabaayo ayadii oo la jideeyey in la jeedlo cadad aad u badanna waa ka jooga taxdiid lama dhihi karo labada cadad kanaa badan lam aad looma xadin karayo miaalkaasi ugu soo dhaweeyey waa meeshuu ku yidhi shakan wuxuu ku yidhi wayaxsulu waa soo xasilaa alqasdu ay ilmaqsuudu ujeeddadii shaaricu u qastayey bisharci اlxukmi bitashriici اlxukmi xukunkan jidayntiisa ujeeddadii shaaricu uga qasdayey shakan bishaki nasculkhafid baa lagu nasbiy ayuu ku soo xasila oo biljismna dambe ad ka fiirina ood ad ka qaadana o wa danan bidanni danniga waa ku soo xasila dannigu waa ka xoog badan yahay dannigu waa danni haaliga waxay tahay xukunkan xikmaddii shaaricu u jideeyey boqolkii siddeetan waa soo xasile boqolkii siddeetan iyo shanay soo xasile laakiin ma wada xasilayno qisaastay ku miaaliyeen walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulilalbaab ilaahay baa sheegay xikmadda xikmaddu waxay tahay xifdu nuquus xayaato in la helo oo dadka naftooda la ilaaliyo maxaa yeele waxaa la ogyahay qofka caaqilkaa hadduu ogaado qofkan hadduu dilo in la dilaayo waa ka jooga dadka dilkiisa qof ila caqligu leeyahay mogta sidaasoy tahay haddana dilku waa dhaca waa dhaca laakiin ma badna meel qisaasu ka socoto dilku inuu dhaco laakiin waa dhaca marka boqolkii boqol ma laakiin waa dhaca marka halkaasna xikmaddii qisaasta marka la fuliyo qisaasta badanaaba waa soo xasileen laakiin marmar in la waayo way dhacdo qof qof uu dilo taasna waa meeshuu ku yidhi danna wa biljasmi goyn uu usoo xasilaa kadaa kelmadkuur xaaluya marna xukunkan maqsuudkii sharciga uga qasday waa soo xasilaa jismi oo aan wax ka maqan la erag beeca oo kaleeto waa la jideeyey liأjli اlاxtiyaaji الnaasi ilى اlmucaawada dadku waa u baahaya inay wax kala bedeshaan haddaysan wax kala bedelaan dadku ma noolaan karaan qofo waxbuu haya qofo waxbuu haya waa isku baahan yihiin marka اxtiyaajaadku ka mid yahay daruuro maaha laakiin اxtiyaajaadku ka mid yahay waxaa loo jideeyey liأjli اlاxtiyaaji الnaasi ilى اlmucaawada xikmadduna waxay tahay in milki soo xasilo si qofka ugu tasarufo tasaruf mutlaqa in milki soo xasilo marka wax la kala gato haddii beecu saxiixnimo u dhaco milkigii jasman waa soo xasila marba haddii beecu dhaco saxiix ku dhaco haddii beecu si uu saxiixa u dhaco hal mar oo beecu saxiix u dhaco oon milki soo xasilin lama arko marka jasman usoo xasila maqsuudkii markaasaad iskaga tasarufe hadaad awal ahlu tasaruf ehe haddii kalena waxaa kuugu tasarufayo qofkii weliga kuu ahaa oodan ehel u ahayn tasaruf sida qofkii saqiirkaa iyo qofkii waalnaa iyo kii la shirayo sigaaryacabkii oo laga joojiyey maamulkiisaga maamul loo dhiibi karin qofkii oo xajiriga lagu sameeyey hadduu yahayna milkigu markuu soo xasilo waa loogu tasarufa waqad yakuunu inuu ahaadaa larkaa annafyu nafyigu waa mutacadi marka intifaac ku fasir oo laazima kaasaa loola jeedaa waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa annafyu ayilintifaau maqsuudkii maqnaashadiisu arjaxa mid miisaan badan fiihi fii taxsiili lmaqsuud maqsuudka la soo xasilintiisa xukunkan inuu maqnaashadiisu haalibtaa dhacay kana waa maxay nikaaxa maqsuudka looga qasto waxaa ka mid a nasli in la helo in duriyo la helo hadduu marka guursado qof aayis ah oo ka quusta inuu ilmo dhalo oo madhalaystaan hadduu guursado amase waktigii hore wax waa dhali jiray laakiin waa ka gudbay hadda wax dhali jira hadduu guursado uuna u guursanaya keliya as ilmheshi qofkiina waa aayis caad ahaan waa quusta meel kasta ka dhac meel kasta teg jarmal ka dhac haddii wax laga lagu sheegi jira caafimaadka inay wax ka og yihiin waxaa la yidhi waxba ma haydin inuu marka helo maqsuudkii sharcigu uga qastay xukunkan oo ilma in la helo ah waa waa wah waa wahmi macnaha waa marjuux wey waa laga miisaan badan yahay laakiin lama dhigi kara waa mustaxiil ha kuwii jarmalka ka yimid ee jarmalku yidhi waxba dhali maydid a inta soomaaliya yimaadeen wiil soomaaliya dawasiyay wax dhaleen ay daldaleen halkan shubeen a soo ma jeedin laakiin ma ahan haalib waa yariya aada uma badno a yurub iyo america kuwa soo maray oo la yidhi maya idinku wax dhalid maya shaha ku talagelinina a inta soomaaliya yimaadeenoo wiil soomaaliya dawa yarsiiyey ilma ilaahaysi marka ma badna laakiin lama dhihi karo ma jiro lama dhihi karo soo ma jeedin lama dhihi karo marka waa nuuca marka afaru ka dhigo maqsuudkiisoo xasilidiisa xukunkan uu ka soo xasilo shaki waa isla siman yihi inuu soo xasilo inuusan soo xasilin oo qamradii xadkeedii lagu miaaliyey dan inuu soo xasilaa badan laakiin marmara la waayaa qisaasiyaa lagu miaaliyey jismi beecii milki inuu ka soo xasilo lagu miaaliyey in nafyi waa inuu arjax yahay inuusan soo xasilayn marka waa wahmi inuu soo xasila waa wahmi inuu soo xasila macnaa waa yarya asagaaba loo miaaliyo wuxuu ku miaaliyey ayis u guursanaya kaliya inuu ilmo helo ka soco mid shanaadu laakiin ka teg oo taqsiimka caqliga u keenayo culimmadan ay ka hadlaan waxay tahay jisman haddii la jasmiy inuusan soo xasilay jasman gabadhan iyo wiilkan marka laisku nikaaxiyo ilmo nasable inay dhashaana maqsuudka ka mida soo ma waxay ku miaaliyaan fuqahadu haddii laysku nikaaxiyo wiil jooga qoraxdu meeshay ka soo baxdo bimashriqiyin ay yidhahdaan bariga fog wiil joogaa lagu nikaaxiyo bimaqribiya gabar oo waxa waya galbeedka fog joogta asbaab oo lagu tagaana ma fududayn weli waktaas diyaaradu ma jirin diyaaradu ma jirin markii muddo yar uu qabayna isagoo qofa meeshiisii joogo ay isfureen oo wiilkii soo fur markaasaa gabadhi uur inta yeelata ilma dhasho ma loo nisbayna bariga qoraxdu meeshay ka soo baxday agteeda meel gabar joogta iyo wiil jooga qoraxdu meeshay u dhacday agteeda galbeedka fog iyo bariga fogaa laisku nikaaxiyey diyaaradana ma jirin waktigaas muddo gaaban oo wax asbaaba oo lagu tegi kara aysan jirin qof walbana meeshiisii lagu og yahay markuu joogu yidhi waa furay awel see loogu nikaaxiy wakaalaa loogu nikaaxiy qofuu soo wakiishay markuu soddon iyo shan sano soo socday oo markab ku soo ordaayey amase wax kale kusoo socduu yimid wakiilka kaasuu yidhi ninkaas ay soo wakiishay gabadhaas in loo nikaaxiyaa la rabo ilaa ma jirin mogta isgaarsiin markab ama doon dheerayduu ku imaana qofkii uu leeyahay qofkaas ay soo diray ay soo wakiishay gabadh in loo nikaaxiy waa lagu nikaaxiy waa furay markii muddo yar la joogay oo la iskugu imaan karin gabadhi uura yeelata waa dhashay ma loo nisbayna jumhuurtu waxay leein loo nisbayma xanafiyadu waa loo nisbayna l xanafiya waxay lein waa loo nisbayna waa loo nisbayna sharxu kowkab ilmuniirka ibnu najaar alxambali mujalladka afraad safxada boqol konton iyo siddeed ilaa boqol konton iyo sagaal wuxuu leeyahay low faata almaqsuudu yaqiinan maqsuudkii hadduu tago hubaal oo la hubo waa la hubaa ka luxuuqi nasabi mashriqiyin bari mid loo nisbeeyey nasabki inuu haleelo oo kale bimaqribiyatin galbeed gabar loo nisbeeyey lagu nikaaxiyey iyo wanax wix la mida wuxuu yidhi lam yahbut bihi nasabu cinda aljumhuuri hadalkii adugu ma aanan soo wada qorin sida muuqata marka wuxuu leeyahay haddii lagu nikaaxiyo nin mashriqi ah gabar maqribiyad ah ma sugnaanayo nasabkii ma sugnaanayo cinda aljumhuuri ma sugnaanayo wa khaalafa fii dalika alxanafiyatu xanafiyada gabadha difaacay hadalkaas oo waxaa la yidhi gabadhani wiilkaan aan is arag seed ilmaha ugu nisbaydeen idinka yidhi xifdan linasabi waa loo nisbaynaa waxay yidhaahdeen khawaariqulcaada ma jirta ee si khaariqaa inay isku arkeena dhici karto si khaariqa oo caadada ka baxsan kolleyba waa waa duullimaad saas inay ula jeedaan dhici karto majinaa soo qaaday mise kal usoo duulay markaa si khaariqulcaadaa inay isku arkeen aad dhici kartaan ula jeednaa yidhahd ee haddaan ognahay inaysan is arag ma u nisbaynayna ilma haddaan qadcino oon idhahno qadco wey inaysan is arag ma u nisbaynayna yidhahd ee waa loo nisbaynaa markaan leenahay khaariqulcaada midhaa isku arkeen aan leenahay ha ixtimaalaa jira inay is arkeen ka dhig ha nabigaana yidhahdeen alwaladu lilfiraash carruurka ninkii gabadha lagu nikaaxiyaa leh nabigaa yidhi yidha marka khaariqan aad dhici karta inay isku arkeenaya marka ixtimaal yar aa jira yidhahd aadaas keenay callaluu culummadii waxay ku cileeyeen biطarafayni labada daraf fil asaxi qowlka saxiixnimada badan fa qasru mutrafin mid loo nimceeyey gaabintiis yunqalu waa la soo raraa calayhi khilaafkaasaa lagu soo raraa callaluu culummadii waxay wax ku cileeyeen biطarafayni labada dhinac fi lasaxi qowlka saxiixnimada badan fa qasru mutrafin mid loo nimceeyey gaabintiis yunqalu waa la soo raraa calayhi khilaafkaasaa lagu soo raraa afar shay afaran soo sheegnay maqsuudka soo xasilidiisa marka la fiiriyo afar qayboodan soo sheegnay labada daraf kii ugu horreeyey iyo kii ugu dambeeyey kan ugu horreeyey shakigu ah oo inuu soo xasilo iyo inuusan soo xasilin ay isla siman yihiin kan ugu dambeeyana wuxuu ahaa wahmiga oo inuu soo xasila waaba wahmiba waxaa raajixa inuusan soo xasilin maqsuudka labadaas waa laysku khilaafay wax ma lagu cilayn kara laakiin jamaahiirtu waxay mareen in wax lagu cileeyo saasaa saxiixnimo badan khilaafaha jira amaa labada kale oo dhanniga iyo jasmiga waa itifaaq in wax lagu cileeyo shaarixana waa ini dhigayna itifaaq midka maqsuudkii soo xasilayo jasman iyo kan maqsuudkii ku soo xasilaya danni qaaliba in wax lagu cilaya waa itifaaq laakiin kan shakiga maqsuudkii inuu soo xasila uu yahay iyo kan inuusan soo xasilayn ayba danni tahay ee inuu soo xasilayo ay wahmiga tahay labada iyagana in wax lagu cilayaa raaji oo saxiix asaxa dhe saxiixa dhe asaxa mithaalna isagaa ku siiyey mithaalkii wuxuu ku yidhi fa qasru mutrafin mutraf waa muncam qof loo nimceeyey guri qaboobu gaari qabow ka raacay kaasuu diyaarad qabow ku safray hoteel qabowna waa degay kaas salaaddii ma gaabina salaaddii ma gaabina ilaa xukunkan oo qasru salaad ah xikmadda loo jideeyey dafculmashaqi ah cilatu safar sababta looga dhigay qasri waxay ahayd dafculmashaqa qofkan mutrafka ahe loo nimceeyey safarka uu safray mashaqadii inaysan ku jirin oo aan laga dafcayn sidaasaa qaalib laakiin way dhici karta in ku timaado mashaqo maraad airboorka ku rafaadi way dhici kartaa taransad inay kugula sii degto airaboor kale airaboor hawo kulul inaad ku degtaa dhacdo markay diyaaradda cabbaar taagnaato airaboorkaas aad ku rafaadaba kulaylba naftu kuu qabato jabuuti oo kale inta kuula degto mukayfkiina shaqadii joojiyo ee markaas waxa weeyaan marwaxda xun iyo wax oo dadkii la babiyo ay noqoto la yidhaha dadka inay ku dhintaa ma diyaaradda dhexeeda kulayl aad arkay marka fiiri waa dhici karta inuu dhibtoodo mutrafkii iska safraayey inuu safarka ku dhibtooda waa dhici karta soo ma jeedin waa dhici karta laakiin inay dhici karto inay dhacdo haalib maaha qaalib maahana waa wahmi qaalib maaha qaalib waxaa inaysan dhicin marba horta waa dhici kartaa soo maaha saxiix waxaa waa lagu cilaynaa salaaddiisana gaabina mutrafkaasu waa gaabina intaan diyaarad la helin waxay ku misaali jireen fuqahadu doomaha dheereeya doom dheeraydu raaca badda xeebteedu degay badda dhexdeeda amase xeebteeda meel hanaan guri kalu kuleey tusaale markaasuu doontii badda kula orday isagoo iska degan oo qaboobu gurigiisita ma gaabina salaada intaau sii socodo amase haddii meesha uusan deganayni uu rabo inuu ka soo rogmado ma gaabina ilaa dhib ma haystee doontaasay ku misaali jiray maraakiibtaas waa gaabina wey sida sawaabka uma almunaasibu munaasib canaytu lxikmata xikmadiyaan ujeedaa markaan ee wasfiga uma jeedo minhu munaasibkiiyuu ka mid ahaaday daruuriyun mid daruuro loo nisbeeyey wa jaa wa minhu waxaa kaloo ka mid ahaaday soo qadaro maakii jaa'a yimid tatimatan tatmiiman dhammaystirid xaal uu yahay maakii yantami u nisbo sheegta lilxaajiyi xaajina baynahumaa bayna adaruuriyi waatatmiimiy daruuri iyo tatmiimi u dhaxeeya waqadim hormare alqawiya midka xoogga badan fi rawaaji ay filictibaari xagga tixgelinta uma almunaasibu munaasib canaytu lxikmata xikmaddan ujeeda markaan la rabaa in laguu qeexo xikmadda laftirkeeda inaysan isku derajo ahayn xikmadda shaaricuu xukunka u jideeyo xikmaddaasu isku derajo maaha xikmadaha gabal waa daruuri daruuriyaadaa la idhaha gabalna waxaa la idhaha tatmiimiyaad amase taxsiinaad gabalna waxaa la idhaha xaajiyaad waa saddexdaas xikmadda shaaricuu xukunka u jideeyo a saddex ah gabal waxaa la idhaha daruuriyaad waa wax haddaan la ilaalin diinta ama naftu baaba-ay gobolna waxaa la yidhaahdaa tatmiimaad ama taxsiinaad naf iyo diin u baabi'ine baahi weyna looma qabo laakiin in sida feecan iyo dariiqa feecan lagu socdo wey qaarna waxa la yidhaha xaajiyaad baahi a loo qabaa laakiin naf iyo maal u go-i maayaan diinuna u baabi'ine saddexdaas wey wuu ku yidhi uma almunaasibu munaasib canaytu waxaan u jeedaa on u qastayaa alxikmata xikmadda xikmadda wasfiga ku jirta ee shaaricu xukunka u jideeyey minhu munaasibkaasuu ka mid ahaaday daruuriyu nuuc daruuri la yidhahdo daruuriyaadaa la yidhahdo daruuri waa kan shaarixu ku yidhi maa kaana xifduu sababan lisalaamati min halaaki badanin ow diinin waxaa la idhahdaa daruuri shayga ilaalinta la ilaaliyaa u sabab noqoto in laga nabad galo jirka iyo diinku inay halaagsamaan ilaalinta la ilaaliyo aa jirka iyo diintu u nabadgeli karaan inay halaag uga nabadgeli karaan haddaan la ilaalinna diinka iyo naftiga u baaba-a daruuriyaa la yidhahda kaas qismigaas qismigaas daruuriyaa la yidhahda wa jaa tatima wa minhu waxaa ka mid a maakii jaa-a yimid tatimatan ey tatmiiman dhammaystirid xaaluya xakamaloo ka mid a xikmadda xukunka loo jideeyo qayb la yidhahdaa tatmiimaad ama taxsiinaad aa la yidhahdaa taxsiinigu daruuri maaha xaaji daran oo baahi daran loo qabana maaha laakiin waa maxe aljaryu calaa makaarim alakhlaaq wa itibaacu axsani almanaahij waa in akhlaaqda wanaagsan iyo duruuqda feecane aadada ku fiican lagu socdo wey shay iska wanaag un qurux ah maakii yantami u nisbo sheegta lilxaajiyi xaajina baynahumaa labadaas u dhaxeeya oo daruuriga iyo taxsiinigu u dhaxeeya maadaa mubtadaa baynahumaana waa khabar maakii yantami u nisbo sheegta lilxaajiyi xaajiga baynahumaa labadaas udhexeeya ku sugnaada xaajigu waxa weeye waa shay loo baahan yahay laakiin aan daruuro gaadhsiisnayn oo ilaalintiisa lama lahaa nafta iyo diinta halaagoodaa looga nabadgela haddaan la ilaalinna nafta iyo diinta u halaagsamaan la dhihima gaari maayeen heerkaas xaajiyaa la ydha marka saddexdaas wey haddeer markaa saddexdee waa inuu mid mid u sharxo daruurigaa loo hormarina diinun diin fa nafsun naf uma caqlun caqli nasabun uma nasabun nasab maalun uma maalun maal tantasibu madkuuraaddaas waxay u nisbo sheegataa ilaa daruuratin daruura diinun diin fa nafsu naf saas ay u kala horeeyaanay u kala muhiimsan yihin saasaa loo kala hormarinaa fiiriya fa-a laysula cadfo diinun diin fa nafsun naf uma caqlun caqli nasabun uma nasabun ayadana tartiibtiya ku jirta maalun uma maalun maal tantasibu shantaas waxay u nisbo sheegataa ilaa daruuratin daruura shantaas addaruuriyaat alkhamsa la yidhahda midka soo socda marka lagu darana addaruuriyaat alsitta la yidhahda oo cirdigii ah daruuriyaadaa la yidhahda inay sida u kala horeeyaan loo sheeguu ku bara mid lixaadna uu jiro waratiban kala tartiibiyuu ku yidhi cinda tacaarud hadday iska hor yimaadaan hadday iscaarudaan tartiibi waratiban kala tartiibi cinda tacaarudi wey markay istacaarudaan kala tartiibi oo waxaa timid nafta iyo diintii labadayaa loo yimi imaa in naftaadu go'do waa imaa diintaadu inay baaba'do taa la hormarina diinta maa la dhiibaa naftu si ay u harto maya waa lunsanta maya diinta la reebaa naftu haba ha baxdo saas darteed oo nabigu lahaa sala allahu calayh wasalam war ummadihii idinka horreeyey mid ka mida inta lasoo qabto oo dhulka loo qodo oo qaarka dambe loo geliyo oo miishaar madaxa laga saaraa la dhihi jira war ka laabo diinta war ka laabo war yaa ka laabo ilaa laba loo kala rido shanla biraha inta la qaato oo dad ah ee hilibkiisa iyo lafaha lagu kala shanlay jiro mana ka laaba jirin war waa degdegayda wuxuu lahadlaa saxaabadii ha degdegnina nafta iyo diintu hadday iska hor yimaadaan naftaa la bixina alacyadaa fudud waxaa khasaaro weyn diinta kasa maanta gararka u wada xireen xijaabkana ay u wada dhigeen xoogaa lama jecla sayigaan hadda fiir inta la qabtay lama dhihin waa lagu shallaynahay cid tiri lama arko soo ma jeed markaasuu sayiga iska dhida bal aabbayaala carruurtooda ugu qudbeeya oo yidhahdo war dhafoorada xiira oo galada isku ekaysiiya maanta sayid muslimiin lagama jeclo beledkii ka war caruurkiisiu saasuu leeyay waryaa dhaforada iska sooxi lagama jeclo magaaladan diinta ka war saasuu leeyay iskoolkaba u dirima hadduusan dhafoorka xirnayn surwaalkana jiiday maxaa wuxuu le sayigan uguma faraxsana intaasuu maxayna ahayd saxdu iska daa cabsi iyo waxaase haddii si toosa loo yidhaha nafta dhiib amase ka tanaasul diinka inuu yidhaha maya ha ka yaabin diin inaan ka tanaasul diinta iyo nafta waxaa qaalisan diinta maxaa jihaad baa loo jiday nafta in la baxsho diintu inay ku kor noqoto seed u simayda seed u simayda waa inaad kala taqaan maraatibta subxaan allah ya saas hadda maogtahay ilaalinta alle waa ka tageen caqligooday doonaan inay isu ilaaliyaan marka xirsigii gooye xirsigii waa ka baxeen waratiban kala tartiibi cinda tacaarudi iskahorimaadka agtiisa waltacdifan cadaf oo cadaf musaawiyan xaalaad isla simaydo cirdan sharafta calalmaali maalka ku dul cadaf maalkiian maraynayso maahan cirdi ku soo cadaf laakiin tartiib maya wow kula cadaf waxaa tidhahdaa iyo wa cirdun aad leeda halkaas kii lixaad geli adoo simaaya oon xaraf tartiiba gelinay uma iyo fa iyo ha gelin wuxuu ku yidhi waltacdifan cadaf oo cadaf musaawiyan xaal aad simaydo oo xarafka iskula cadfayda u noqdo xaraf simid keeni kara ee aan tartiib keenay cirdan aad cadfee yaad ku dul cadfee calaa ma calalmaali ku dul cadaf laakiin ha kula cadfin tartiib taas macnaheedu waa maxay kan lixaad oo cirdiga ilaalintiisa maalku la mid waa isku daraji laakiin sharxan waa idin dhigayaahe alcilmiga waxay yidhahdeen marka la leeyahay cirdiga cirdigu waa mawdic lmadxi wadami qofka ceebta iyo ammaanta waxa u keena waa waa meesha ceebta ku dhacdo ama ammaanta wuxuu leeyahay cirdiga marka la leeyahay maalku la derajaya waa marka uusan nasabka gaarin si kale waa laga ha lagaaga sheego qofkan laakiin waa inuusan nasabka gaarin hadduu nasabka gaaro maalka waa ka horeeya oo see waayo waxaa la yidhi za ibnu zinad ibnu zaniga taa layidhi ibnu zaniga macnaha wa calaa tahay sooma nasabkiisi yaa la gaari soomaa khalaas wey haddii la yidhahdo ibnu zanigaa tahay everyone markaas maalka waa laga horumarina ilaalintiisa markaas xaaladaasu waa ka culus tahay maal maal waa ka culus maxaa yaele nasabkiiyay gaartay markaan oo kaleeto haddii la yidhahdo ibnu zinat abna ibnu zaniga ibnu zinat haddii la yidhahdo macnaha nasabkiiy arrintaasu gaartay waa ka culusa tii hore takun aad ahaatid muwaafiyan sidaas yeel waltacdifan cadaf takun aad ahaatide muwaafiyan ay muwaafiqan liahli اlusuul ahlusuulka aad waafaqdida wey muwaafiyan ey muwaafiqan liahli اlusuuli waay ahlulusuulka aada waafaqdidee sidaas yeel sidaas u kala tartiibi fa xifduhaa daruuriyaadkan waa lix marka addaruuriyaatu sitte khamsan in badan arkaydaa oo nasabka iyo cirdiga isi saaraya laakiin waa in sitte layidhaho lakala saaro cirdi cirdiga maya isku derajada maaha marka oo lix la yidhaahdo cirdigii dhanka nasabku ku jira ilaalintiisa laakiin deraje ahaan waxa weyan maalku la derajegya wuxuu yidhi fa xifduhaa daruuriyaaddaas la ilaalinteedu xatman waa waajib calal insaani qofku waajib ku yahay qof kasta waajibay ku tahay shantaas inuu ilaaliyo qof kasta fii kulli shidcatin shareeca dhammaanteedayna waajib ku aheed shareecadoo min aladyaani diinaha ka mid a diin alla soo dejiyey ma jiro ilaa lixdaas in la ilaaliya ku sugneed hal diin oo lixdaas mid ka mida inaan la ilaalin sheegaydaa ma jiro sidaas darteeda maxaa loo jideeyey xadka murtadka qofka gaalka murtadkaa in ridada loo dilo qofkii diinta ka baxa man badala diinahu faqtuluuhu nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa alaa maxaa ugu horeeya ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca kow qofka wax laal noqonaa dhiiggiisa maxaa loo jideeyey xadkaas waxaa loo jideeyey lixifdi diin gaalka jihaadka in lala jihaada gaalada maxaa loo jideeyey lixifdi diin zindiiqa maxaa loo dila zindiiqa wadardiinoodla la yidhahdaa wadardiinoodla qofku la joogo qofka ku diina waa hadduu yahuud la joogo waa ku diin hadduu muslim la joogo waa ku diin haddii waa munaafiq waa munaafiq zindiiq saas darteeda culmo badana yidhahdaan toobad ma leh macnaha xagga daahirka annagu toobaddiisa ma aqbalayno sababtoo toobadiisa ayaa yaqaan hadda cidduu la joogo ku diin yahay awal markuu kula joogo khayruku musaad ad khayr leeda qofka noocaasa marka xataa toobadiisa hadduu hadda xaqiiq ahaan u toobad keeno shaki male ina anfacayo laakiin lama aqoon karo ama laqoon karaa mar haddii zindiiqnimo lagu hubsado waa lagu dilaa yidhahda marka kaafirka asliga iyo murtadka iyo zindiiqa iyo xataa mubtadica daaciga ku a bidcadiisa si kale hadduu bidcada uga joogi diido imaamka muslimiintu waa ku ijtihaadi kara inuu ku dilo maahan cid kale mubtadica daaciga ah bidcadiisu ay sharta badan tahay hadduu si kale ku xalli waayo imaamku oo si kaleo lagu hor istaagi karo la waayo waa ku ijtihaadi kara yidha culamada amaa inuu xabsi daa'im ka dhigo waa imaa inuu dilo xifdan lidiin si diinta loo ilaaliyo qisaasta qofka qof dila hal la dilo alqatlu alcamdu alcudwaan waxaa cilat lqisaas looga dhigay xifdu nufuus xifdu nufuus kamrada xadkeeda waxaa loo jideeyey xifdu lcaqli maandooriyo dhan in lala dagaalamo zaaniga xadkiisa waxaa loo jideeyey xifdu nasab qadculyad in tuugga gacanta laga jaro isbaaralayda lug iyo gacan la jaro waxaa loo jideeyey xifdul maal isbaaralayda gacanta lugta laga jara waa kuwa maalka kaliya qaata oon dad dilin haday dad dilaan hadde waa ka daran yihin inta la dilo geed laga laalaadina ayaga xadka oo qadafka waxaa loo jideeyey cirdiga in lagu ilaaliyo hooyadaa saasa aabbaha saasa waxaad maaratay waa xadkiyaa la waayo xadkii oo qadafka qofka qof afla gaadeeya oo zina ku sheega siddeetan karbaasha ilaahay ka jiriy markii lagu dhufadiida waa artaa dariiqii o dhan soo ma jeedin booskii tasbiixda inay u bedeshay dadka fasahaaday waa noocaas marka daruuriyaadkaas diimahoo dhan a ilaahay ku ilaaliya alxiq haleeshii bihi bidaruuriyi daruuriga haleeshii maa shaygii kaana haday daa takmiilin dhammaystir midu saaxiib ah wadaalika mihaalkii kalxaddi waa xad oo kale fii maa shay wax lagu xado yuskiru uu marqaaminaa shaygaasoo alqaliili fii maa fii jinsi maa kii jinsigiisa lagu xado yuskiru wax marqaamiya maagaasoo alqaliiliya alxiq haleeshii bihi daruuriga maa shaygii kaana haday daa takmiilin dhammaystir midu saaxiib ah kalxaddi wadaalika mihaalkii kalxaddi waa in la xadoo kale fii maa fii jinsi maa shay jinsigiisa wax loo xado yuskiru wax marqaaminaa maaga alqaliiliya uu ku leeyahay daruuriyaadka waa la ilaalinaa waxaa weliba la raacsiinaa shaygii fasahaadinaayey waxaa la raacsiinaa shaygii in la ilaaliyo dhammaystirayo oo asagu toos waxma fasaadin karo laakiin fastahaadintiiyuu gaadhsii kara asagana waa lala dagaalama oo waa la suulina maalan caqliga waa la ilaalinaa si loo ilaaliyaa loo jideeyey maandooriyaha in la xarimo lana xade xado oo xad lagu dhufto qofka caba shay aan maandooriye dhammayn laakiin haddii la badsado maandooriye noqonaa hadduu qofku cabo waa xaaraan waana la xada maalan qamradii wuu kabado laakiin kama dhergin xoogaa fiicanna kama cabin xad caqli fasaadima kabado caqli kabadu caqli fasaadimi laakiin waa wasiilo waa wadadii caqliga ku fasaadi lahaa soo maaha kabadaas laftirkeeda waa lagu xada du hal mar kabadu yidha war waa dhanamiyo anugu wax weyn kama cabin waa lagu xada mar hadday caddaata nabi maxamed wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam kullu maa askara kaiiruhu faqaliilu xaraam wax kastoo in badan haddii laga qaato muskir ka dhiga muskir ah oo qofka marqaaminaa intiis yarna waa xaaraan xadiidkana duruq badanuu leeyahay duruuqdiisana waa isqawiyana bal gobol ka mida culamadu waxay dhahen waa xasanba hal dariiq ma leh mucalliqu wuxuu leeyahay sanadka waxaa uga jira nin daciif oo ciisa ibnu cabdillaahi la yidhaahdo hadda hal dariiq ma leh hal dariiq ma leh xadiisku duruq badan uu leeyahay isqawiyeynayda gobol ka midana weliba xasan ay yihiin xadiis saxiixa wey xadiisku marka shaygaas hadeer ma ahan kii caqliga fasaadinayay shayga yarka oon dhammayn wax lagu marqaamo laakiin wasiiru uu yahay dadkii ugu yeeraa waddadii markaasuu yidhi alxiq haleeshii bihi daruuriga maa shaygii kaana ahada idaa takmiilin dhammaystiridnu saaxiibku haleeshii haleeshii kalxadi sida in qofka lagu xado fii ma fii jinsi ma shay jinsigiis yuskiru marqaamina huwa maagu maada ka sifee maagaasoo alqaliili yar ha wax yar isagaa inin ceraabaa shar wahwa qaliilka qaliilka muskirka xalaalun xalaalu ku ahaa fii sharaa'ici rusul rusushii hore sharaa'icdoodii o dhan xalaalu ku ah in waxyaalaha muskirkaa in yar laga kaba karo laakiin aan la badsa karin maadaama aysan caqligii fasaadayn xalaalay ku yahay sharaa'icdii hore hayr aladii nabigii kayrkiis nasaqa uu nasaqay sharcihu sharcigiisu asbula wadooyinkii hore dhan nabigaas marka laga reebo waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam nabigaas marka laga reebo nabiyaalkii kale sharaa'icdooda inta yartaahon maandooriyaha ahayn waa bannaaneed laakiin nabigii shuruu sharaa'icdii horeoo dhan sharcigiisa lagu nasaqay intii yareedna waa xarim intii yareedna waa xarim kamaalka shareecadaana marka kutusay kamaalka shareecadan ayay kutusay wahwa qaliilka qaliilka oo waxa maandooriyaha jinsigiisa ka mid ah qaliilka muskirka xalaalun xalaalu ku ahaa fii sharaa'ici rusul rusushii hore sharaa'icdooda hayr aladii nabigii qeybkiisa nasaqa uu nasaqay sharcuhu nabiga sharcigiisu asubula asubula wadooyinka macnaha sharaa'icda loola jeeda subusha والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد